inkastoo new zealand soomaalida inteeda badan ay ka soo guureen oo ay u soo hayaameen dalkan austraaliya haddana waxaa jira dad yar oo ku haray dalkaasi si ay u helaan nolol iyo horumar haddaba wiil dhallinyara oo soomaaliya ayaa sanadkan u sharaxan kursiga golaha deegaanka ee dowladda hoose magaalada auckland ee dalkaasi new zealand waana shaqsigii ugu horreeyey oo soomaaliya oo ay u doorteen xisbigiisa inuu matalo cabdulcasiis kulmiye ayaan weydiiyey ugu horreyn bal inuu iiga waramo halka uu u tartamayo iyo waxa ku dhiirageliyey inuu issoo sharxo ibrahim waa ku salaamay iyo dhegeystayaasha iyo bahda v o eda magacaygu waa cabdulcasiis maxamuud kulmiye oo ku magac dheer cabdul maxamuud waxaan ahay musharax u tartamayo kursiga golaha deegaanka ee dowladda hoose magaalada auckland waxaa igu dhaliyey inaan u tartamo muddo sagaal sano waxaan la shaqaynayay golaha deegaanka dadka u matalo xaafadayda mount roskill marka markaan la shaqeeyey kadib waxaan arkay muhiimadda iyo shaqada ay qabanayaan baan arkay marka sagaal sano kadib waxay soo bandhigeen in jiri doono oo tartan oo xagga isla reebka mid ka mid ah xisbiga xisbiyaasha waaweynka golaha deegaanka tartankaas baan galay marka bisha marso ay ahayd marka tartankaas baan ku soo baxay inaan u tartami karo golaha deegaanka xaafadeena mount roskill saas baa igu soo dhalisay inaan maxaa la dhahaa isku soo sharaxo muhiimadda dadka shaqada u qabanayaan deegaanada baan arkay marka waxaan dhahay markaan dadkeennana cod ma laha soo sharax bal imtixaankiina waa ku guulaystay oo isla reebka ahayd laakiin dalka new zealand dadka ajaanibta ah kuma badna inay isku soo taagaan baarlamanka dalkaasi inkastoo shaqsigii ugu horreeyey ee baarlamanka federaalka dalkaasi gala waxa uu ka soo jeeday bariga afrika gaar ahaan dalka eritrea haddaba himilada cabdicasiis maxay tahay ha ibrahim waa run new zealand looguma hore looguma baranin inay dadka oo ajaaniibta isku soo sharaxaan kuraasta waana run yarka oo reer oo africa bari ka yimid wuxuu asiga uu galay baarlamaanka dowladda dhexe anigana waxa u tartamaya dowladda hoose oo degaan ka mid ah degaanada magaalada weyn auckland marka aniga waxa igu dhaliyay runtii saa hore kugu sheegay sagaalka sano waxaa la shaqaynaya arrimaha bulshada oo dadka kala duwan oo magaalada oo xaafadeena degan oo meel walba ka yimaadee adduunka waxaa lagu sheegaa mount roskill inay degan yihiin dad ku hadlo boqol luuqadood dadkaas baan la shaqaynayo arrimaha bulshada intaasoo sano ku jiray marka runtii waxaana ka samaystay xiriir fiican marka marka taas baa igu dhalisay inaa kalsoonidaas yeesho aan ku tartamo soomaalidu waa ay ku yar yihiin halka uu codka ka raadinayo cabdulcasiis laakiin isaga ayaan weydiiyey meesha uu ka sugayo inuu codkaga helo waa runtaas soomaalida meeshaan markii hore way badnaayeen laakiin hadda way ku yar yihiin lakiin waxaan waa general election waxa waaye doorashada oo dadka dhan waaye marka haddaad rabtid inaa kusoo baxdid waa inaa xiriir la leedahay bulshooyinka kala duwan xaafadda degan marka saas baa kalsoonidaas baa igu dhalisay marka marka sidaas baan doorashada u raadsanaya u galay maxaa la dhahaa dad badan oo ajaanibana way encourage gareeyeen oo igu dhiirigeliyeen waxay dhaheen sax waaye maxaa la dhahaa kasoo tartan waa kuma cabdulcasiis kulmiye goormeese ayuu yimid dalka new zealand qaabkeese ayuu xisbiga ugu biiray isaga ayaa iiga jawaabaya su-aalahaasi oo dhan waddankan waxaan soo galay sanadka labada kun iyo saddex iyo toban shaqa dhan waxaan ka bilaabay marka hore shaqo iska oo oo volunteer ah oo communityyaasha ethnic communities communityyaasha oo soo galootiga ah baan bilaabay inaan volunteer u noqdo oo aansbaro oo xagga especially caruurta waxbarashada inaan aqoonta yartaan leeyahay inaan ku caawiyo kadib shaqo waxaan ka helay school waxaan ka noqday macalin markaan macalin school ka noqday deegaankan deganahay marka sidaas baa xisbiga labor partiga ama xisbiga shaqaalaha saas baa ugu soo biiray marka wax badanaa la soo shaqeeyey inta sano a waddankan joogay new zealand waa waddanka ugu horeeya ee caalamka cadceeddu ay usoo horbaxdo waxaana uu ku yaalaa adduunka meesha uu ka soo bilowdo ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia